بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين waxaan ku dhex jirnay fii suurati yuusuf waxaan soo aragnay markii nebiyulaahi yuusuf boqorkii oo ru'yadii u fasiray oo ay cajab gelisay tafsiirka uu maaragtay sameeyey nebiyulaahi yuusuf inuu u soo cid diray oo yidhi ninkaas ha la ii keeno nebiyulaahi yuusufna inuu maaragtay ka cudur daartay bixitaankii xabsiga uu ka baxo ilaa baraa'adiisa ay muuqato inuu beri yahay waxa lagu soo xirana ay dulmi yihiin inay caddaato darteed uusan xabsigii dhaqso uga soo bixin markaas boqorka waa tii uu dumarkii kulmiyey ayagana ay qireen iyadoo haweenkaasi ay ku jirto imra'atulcasiizi ay ka mid tahay in ay qireen nebiyulaahi yuusuf inuu arrintaa beri ka yahay wax xumaanna aysan ku ogayn haweentuna ay ahayd tii maaragtay naftiisa ka doontay inay ahayd marka arrintaa markii ay saaxadiisii ay beri noqotay yacni markii nebiyulaahi yuusuf tuhmadii ay dadku ku tuhmeen inuu ka beri yahay ay caddaatay ayuu markaa mar labaad u cidiray boqorkii u cidirsanaya wa qaala almaliku i'tuunii bihi astakhlishu linafsii wa qaala almaliku boqorkii markaasu wuxuu yidhi markii xaajadii dumarkii ay dhammaatay ayuu wuxuu yidhi i'tuunii ii keena iila imaada bihi yuusuf ii keena astakhlishu yacni waan u saafi yeelan linafsii naftayda baan u khaalis yeelaya yacnii aniga mooye cid kaloo ila wadaagayso lama arka weeyaan astakhlishu linafsii naftaydaan u gooni yeelaya cid kale oo maaragtay yuusuf ila musaarakaynayo ila wadaagay istishaaradiisa iyo taladiisa lama arka weeyaan sidii baa marka yuusuf loo doonay nebiyulaahi yuusuf xabsigiibuu sida uga soo baxay boqorkiibuu u yimid markuu u yimid falammaa kallamahu markii uu hadlay boqorkii oo uu la hadlay yuusuf weeyaan qaala boqorkii wuxuu yidhi innaka yuusufow alyawma maantadan la joogo ladaynaa agtayada waxaa tahay makiinun ay duu makaanatin mid darajo u saaxiib ah ayaa tahay weliba haddana amiinun mid la aamino oo amiinahoo sirteenna iyo shay kasta kulligii loo aamina baa tahay buu yidhi hadalkaas ayuu nebiyulaahi yuusuf boqorkii ku yidhi marka markii yani falama kallama hudan yani hadda waxaa loo jeedaa faacilka nabiyulaahi waxaan u jeedaa waa laga dhigi karaa boqorka waxaa kaloo laga dhigi karaa yuusuf laftiisana culammada waa u celiyaan falama kallamahu hadda waxaan idhi boqorka markuu hadlay oo yani oo yuusuf la hadlay oo marka mafcuulu bihiga oo damiirka mutasilka ahi waxa wey waa yuusuf wey falama kallama almaliku yuusufa markuu la hadlay qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin ama in yuusuf laga dhigo falammaa kallamahu yuusuf markuu hadlayoo boqorkii uu la hadlay qaala boqorkii wuxuu yidhi inaka alyawma ladayna makiinun amiin hadalkaas ayuu ku yidhi weyaan marka wuxuu boqorku aayaddan ku sheegay oo allah nooga xikaayooday in yani maaragtay uusan cidna aysan yuusuf la wadaagaynin istishaaradiisa wuxuu leeyahay astakhlisu linafsii يعني معنيه وحوي أجعله خالصا لي دون غيري أنيق أبا لقوني نقنيو عدكلو إلو ذاقي ساهي يوسف لما أركو سداس أيوليه ويان مركا الاستخلاص حق اللغة وحال هذا استخلاص مركا أي تعريفين أيان وحال هذا طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة يعني ساسي علماء كو تعريفيا استخلاص وحال يرادا شيء او كسافن نقضو wadaagsi ka saafin noqdaa doonista la doona baa la yidhaahdaa waa taa weeyaan in lagula wadaago aadan yani aadan doonaynin dalabkeeda iyo doonisteeda la doono ayaa la yidhaahdaa marka macnaheedu waxa weeye ajcaluhu min khaasatii wa ahli mashhuuratii waxaan ka yeelayaa dadkayga khaaska ii ah iyo kuwa aan la tashado يعني مارتي بان كييليا ويان اهلك مشاورده dadka ahalka u ah ayaan kayelaya weeyaan marka hadalkaas uu yiri qaal وقال الملك بقرك وحيري ائتوني به يوسف إيكين إلى إمادة أستخلصه أنصافي يالي لنفسي نفتي إذا أنو قوني يالي أنيق مستشار هاي نقضاء الله تلية هاي نقضاء إيكين بويري فلما كلمه markii boqorkii uu hadlay oo yuusuf uu la hadlay qaala boqorkii wuxuu yidhi innaka adiga yuusufow ladaynaa agteenna alyowma maanta waxaa tahay makiinun mid darajo u saaxiiba baa tahay yacni makiin baa tahayoo darajo baad agteenna ku leedahay wey bimacnaa duu makaanatin wamansilatin rafiica baa loo jeedaa darajo sare ayaad agteenna ku leedahay martabaan ku gaarsiinayaa weeyaan saasuu leeyahay weliba haddana amiinun mid la aamina baa tahayoo mu'taman calaa kulli shayin wa calaa asraarina yani shay kasta kulligii baa laguu aaminaya xataa sirtaydaa laguu aaminaya maxaa yeele qofka mustashaarka ihi oo la taliyaha adiga kuu ihi waa qofka asirtaada u sheeganaysa weyaan ood kala tashanaysa wey yuusuf marka darajadaas ayuu maaragtay allah gaarsiiyey boqorkaasoo ayuu u khasbay weyaan marka inta markii ay isdhaafsan hadalka markuu boqorkii yiri nabi ilaahi yusuf talabu marka codsi buu geystay qaala nabi ilaahi yusuf wuxuu yiri ijcalni mar hadii makaana iyo darajaba aad isiisay ijcalni iga yeel ala khazaa'in al-ard ala hifzi khazaa'in al-ard masr dhulkaas ardu misra khaznadaheeda oo xoolihii ah ninka xifdiyaa iga yeel buu yidhi aniga iga dhig ijcalnii calaa khazaa'in alard yacni waxaad madax iiga dhigtaa waay wallinii madax iiga dhig calaa khazaa'ini ardi misra masar khasnadaheeda madax iiga dhig sidaas ayuu codsaday nebiyullaahi yuusuf maxaa yeeley markaasuu yacni maaragtay inuu arrintan ikhtisaaskiisa ay tahay yacni awood iyo kartina uu u leeyahay ayuu haddana raacinaya oo caddaynaya wuxuu yidhi sababtaad iiga dhigayso waxa weeye innii anigu xafiidun mid ilaalinaya baan ahay waxa aad mas-uulka iiga dhigtay mid dhowrayo oo ilaalinayo aanan dayacaynin baan ahay weeyaan weliba haddana caliimun cilmi lahoo garanayo yacni sida kayfiyat tadbiiri habka loo maamulo habka wax loogu tasarrufo xoolaha nin yaqaan baan ahay oo garanayo marka xifdi iyo iyo cilmi labadaba waan leeyahay buu leeyahay marka sidaa darteed yaan waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad ii dhiibto baan doonayaa buu yidhi mufasiriintu marka waxay leeyihiin nabiyullaahi yuusuf sababta oo codsigan u soo qadimay waxay ahayd maadaama uu yacni ru'yadii boqorka uu fasiray uu ku sheegay toddoba sano oo barwaaqo ah inay soo hormari doonto toddoba sano oo abaaruna ay ku xigi doonto toddobadaa sano abaarta ihi waxay u baahan tahay cid nebiyullaahi yuusuf oo kale ah yacni nebi ilaahay ah oo cadligii iyo ammaanadii iyo maaragtay kulli gacanta ku hayo si ummadda ay uga badbaadaan abaartaas iyo dhibaatada ay uga badbaadaan marka dalabkiisu wuxuu ahaa sanadaha soo socda si uu maaragtay ummadaas uga badbaadiyo abaarta ay uga badbaadaanoo sabab ugu noqdo uma oo wuxoodii si cadlii loogu qaybiyo cadaaladda inuu nashriyo inuu arintan ku gaaro in reer masar aliimaanu bilaahi oo ugu yeero maadaama dhaqaalahoodii uu gacanta ku hayo iimaan ilaahay inay rumeeyaan inuu ugu yeero inuu ugu yeero tarka cibaadati alawthaan asnaamta ay caabudayaan ka tegisteeda ay ka tagaan inuu ugu yeero ayuu hadalkaasi u leeyahay weyaan qaala nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi ijcalnii boqorkiyo waxaad iga yeeshaa ood madax iiga dhigtaa calaa khasaaini alard calaa xifdi khasaaini alard masar yani khasnadoodii yani madax iiga dhig xifdinteeda aan xifdiyo maxaa yeelay innii anigu xafiidun baan ahay mid wax ilaaliyo oo dhowro oo waxa dakhliga soo gelaya iyo kharajka baxayaba labadaba garan karo caliimun cilmi ulah kayfiyat tadbiirka iyo kayfiyat tasarufka habka maamulka laftiisa cilmi baan u leeyahay hadalkaas marka oo inii xafiidun caliimun ah yani nabiyulaahi yuusuf waxaad moodaa naftiisuu ammaanaya naftiisabuu ammaanaya inuu marka qofku is-ammaano ma leeyahay oo msma odhan karaa aniga waxaan aqaano oo maaragta xafiid oo caliima inuu yidhaahdo wax bannaan miya wax wanaagsan miya culummadu waxay leeyihin sida ibnu kaiir oo kaleeto wuxuu leeyaha madaxa nafsahu naftiisabuu ammaanay wayajuuzu lilrajuli dalika ida juhila amruhu lilxaaja yani wuxuu leeyahay ninka waxaa u bannaan haddii aan arrinkiisa la garanaynin darajada iyo mansilada uu leeyahay aan la garanaynin dhibaatada jirta darteed inuu isku muujiyo oo issheegaa waa u bannaan tahay buu leeyahay yani hadalkaasuu odhanaya walidaalika yani sidoo kaleeto ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhahda jaamic bayaan alcilmi wa fadlihi wuxuu ku soo guurinayaa wuxuu leeyahay qofka caalimka ah oo caalimka ahe la yaqaano maaha qof jaahila ama qof aan darajo uusan lahayn garaado uusan lahayn iyo shaati uusan lahayn qaadanaya laga hadli maayo qofka wax yaqaanee caalimka ihi oo maaragtay wax garanaya waa u bannaan tahay buu leeyahy fajaa'izun lilcaalimi xiinaidin wuxuu leeyahay alhanaau calaa nafsihi waxaa u bannaan ninka caalimka ahi markaasoo kaleeto hadday dadka xaalkiisa garan waayaan inuu naftiisa ammaano wاtambiihu calaa mawdicihi darajada uu leeyahay inuu dadka ku baraarujiyo fayakuunu xiinaidin marka ma noqonayso ammaanu qofku is-ammaanay maxay noqoni waxay arrinkaas uu noqonayaa qof nicmada ilaahay shukrigeeda ku hadlayoo kaloo noqonaya wy saasuu leeyahay fayakuunu xiinaidin taxadaa binicmati rabbihi cindahu calaa wajhi shukri lahaa qof ilaahay nicmadiisa ka shukriyey maxaa yeele waama binicmati rabbika faxadid soo ilaahay ma ohanayo nicmada ilaahay ku sii waa inaad sheegtaa marka soomaaliduna way ku mahmaahdaay waxay yidhahdaan haddii lagu sheego maxay yidhahdaan waa laissheeraa waa laisqariyaa laakiin haddaan lagu sheegin waa laissheegaa yani ninkii markuu darajadaas leeyahay waa nebi ilaahay wey waa nebiyullaahi yuusuf way waa ambiye ilaahay nebi ilaahay dhalay nebi ilaahay sii dhalay nebi ilaahay sii dhalay khaliilullaahi ou dhalay wey marka dadkaanna waa dad yani juhaala wey qadrigiisiina ma garanayaan masaa'ibka soo socda iyo dhibaatada oo ilaahay tusayna oo qaybkuu rabbi u caddeeyo tusayna yani waxa weeyaan sidii looga gudbi lahaa qof garanayo wey oo ilaahay uu tusay subxaana wa tacaala sidaa darteed inuu issheego horta xaq buu u leeyahay taas xagga ammaan ma aha waa shukri nicmadii ilaahay uu siiyey uu ka shukrinayo ee nabiyullaahi yuusuf naftiisuu ammaanaya ma aha taa waa qaybta dambe wey qaybtan hore oo ah ijcalnii calaa khasaa'ini alard talabka oo la dalbo yacni maaragtay mansab la dalbaa iyada xukunkeedu muxuu noqonaya qofka inuu xukum raadiyo maxaa yeele hadda ijcalnii calaa khasaa'ini alardi buu yidhi meeshaan waa masallat alaqdaama la yidhahda dad badan oo muslimiinta ka mida weliba casrigeenna joogaa in badan waa ku sibarrexdaan weliba dadka maaragtay tatalluca iyo xukumka inay xoog ku qabsadaan raba iyo zimaamul amriga inay galaan iyo manaasibta raadsado meelaha ay ku simbirrixdaan bay ka mid tahay dadka xisbiyada la yidhaahdo iyo ururada wax u ordo doona ayagu xisbiga inay manasatul xukmi qabsadaan dadka doonaya meelaha ay ku simbirrixdaan bay ka mid tahay weeyaan maxaa yeele waxay u deliishanayaan yani xukumkiibuu dagaal u galayaa dhiig buu u daadinayaa muslimiin buu xoolahoodii iyo naftoodii iyo cirdigoodii dhibaato badan buu sabab ugu noqonaya dowl dhul aaminabu wuxuu ka kicinayaa fawdo iyo maaragtay iyo buuq buu ka kicinayaa iyo yani dagaal iyo khuruuj cala alxukaam uu la imaanaya ku dagaalamaya maqsadkuu leeyahayna wuxuu leeyahay dee nabiyullahi yuusuf baa wuxuu yidhi allah yani markuu rabbi ka warramayay ijcalnii calaa khazaa'ini alardi buu yidhi marka aayaddaana loo deliishadaa waxyaalaha maaragtay ay maarag sameeyaan raggani aayaddaanoo kale bay daliil ka dhiganayaan daliil ma u tahay marka ijcalnii calaa khazaa'ini alardi daliil ma u tahay mise uma aha waxaan arkaynaa horta aayaddan ilaahay uu leeyahay nabiyullahi yuusuf uu ka warramayo ijcalnii calaa khazaa'ini alard waxay yidhaahdaan culummadu waa sharcu man qablanaa dadkii naga horreeyey sharcigoodii way mas'aladaa sharcu man qablanaa waa shay jiro waay sharcu man qablanaa ma yahay sharcin annaga ma noo yahay mise nooma aha waa masalo laga hadlo way usuulka looga hadla sharciga dadka ummadihii naga horreeyey sharcigoodii annaga sharci ma noo yahay sharci buu noo yahay haddii uusan sharcigeenna khilaafin waa sharci hadduu sharcigeenna khilaafin mas'aladan talabkaa nabiyullaahi yuusuf owba talba haddii tafsiirkaas la maraba laga dhigaba yacni ma aha waa ka hadli doonnaa talab inay tahay arrinkan inuu xugun doon yahay oo kale waa ka hadlaynaaye laakiin haddiiba laga dhigaahi waxa weeye waa sharcu man qablana dadkii naga horreeyey sharcigoodii wey amaa sharcigeenna wuu reeba annaga sharci nooma ah inuu qofka xugum doono oo madaxtinimo u raadsado shareecadeenna way naga reebtay xoog inuu ku doonto bal hadduu doonto oo xoog uu ku raadiyaa oo sidaa lagu siiyo ou xooggaa ku helo ilaahay ugu kaalmayn maayo waa looga baxa rabbi lama garab galo nin kastoo ama dhaqaalo ku bixi waad aragtay manaasibta maanta waxaa lagu doonaa kursi ninkii maaragtay mb keliya rabo dibitaati keliya inuu noqdo rabo waa inuu laaluushintaa bixiyaayo ummaddaa soo qalqaabsado xoolo badan uu bixiyo wey ninka madaxweynenimo rabaahi sidaasoo kale buu doonaya mansab kasto kii asagu inuu xoog wax ku qaatan rabaahi dhiig buuba u daadiyaaba oo u maraa inqilaabu u samaynaya dad badanuu ku laynaya eber ka dhigaya arrintaas waxa weye sharcigeennu ma ogola shareecada islaamku ma ogolo xoog inaa wax ku raadsato lama ogola nabigeenaana diiday salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaan rabaa marka dhowr xadiid inaan maaragtay bal meeshaan ka sheego xadiidka ugu horeeyaa waa xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiid cabdiraxmaan ibnu samura waad garanaysaa xadiidka cabdiraxmaan ibnu samura nabigeenna wuu la hadlay cabdiraxmaan wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan ibnu samura laa tas'al ilimaara fainaka in ucطiitaha can hayri mas'alatin ucinta calayha wain ucطiitaha can mas'alatin wukilta ilayha buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu samurow madaxtinimaha raadin haddii adoon weydiisanin lagu siiyo adoon su'aalanin dhaqaalo ku bixinin xoog iyo tartan u gelin dad u laynin haddii lagu siiyo ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa xag allah lagaaga kaalmaynaya waad aragteen abubakr sidiiq radi allahu canhu dagaal biyuu u galay waa loo doortay muslimiinta gacanta cumara la mubaayacooda muslimiintao dhan waa la mubaayacooda ilah ugu kaalmeeyey subxaana wa tacaala cumar ibn khaaab muxooga u gala mise lacagu baxshay iyo dagaal waxa uu jajabiyey maya yacni abubakra u dardaarmay waa la siiyey muslimiintiina waa u aqbaleen waa loogu kaalmeeyey wahaakada khulafaau raashidiin saasay ahaayeen marka qofku markuu asagoonan weydiisanin la siiyo waa loogu kaalmeeya laakiin muxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wain ucطiitaha can mas'alatin ukilta ilayha haddaa adiga weydiisato halla isiiyo aad tidhaahdo yani halla isiiyo waa ama aad dhaqaalo ku bixiso sidaad ku heli lahayd ama aad xoog u adeegsataa sidaad ku heli lahayd ukilta ilayha adaa lagu tala saaranaya ilahay waa kaaga baxaya meel ilaahay uga baxay qofku icaano iyo kaalmo ma helaya ma helaya laa shaka fi dalik wax kaalmo uu ka helaya ilahay agtiisa lama arko marka cid alle cid xog ku doontaa waan ognahay maanta wixii caalamka yani caalam islaami waliba ka soo qabo waxa xoog lagu raadiyey nin kastoo xoog ku qaatay cid loogu kaalmeeyey ma jirto mid walbaba waa arkaysaa yani guuldarrow kala kulmaa weya guuldarrow kala kulmaaya waxaa la mida xadiidka kaleeto xadiid imaamu muslim fii saxiixi ku warinayo xadiid abi darin radi allahu canhu abi dar alkhifaari wuxuu leeyahay nabigaan inta u imid qultu yaa rasuul allah alaa tastacmilunii ma shaqo ii dhiibtido madax meel iiga dhigtid baan ku irowi rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ma madax iiga dhigtid markaasuu fadaraba biyadihi calaa mankabii calaa mankibii garabkaygaba wuxuu iiga dhuftay gacantiisabuu nabiga garabka iga dhurbaaxay buu yidhi markaasu wuxuu ugu yidhi yaa abaa darin inaka daciifun wainaha amaana wainaha yowma alqiyaamati khizyun wanadaama ila man akhadaha bixaqiha waadda aladii calayhi fiiha yani wuxuu leeyahay abu darow nin taag daran baa ta daciifaa tahay waxaana mas-uuliyadduna waa ammaano wey berri qiyaamaha markii la tagana shalayto iyo khizi hoog iyo shalayta ku dambaynayso qofkii xoogga ku raadiyey qiyaamo markuu tago nadaama iyo qoomama u dambayso iyo khizya u dambeeyo weyaan marka wuxuu yidhi ilaa qofka qaado xaqeeda ku qaada mooye isla markaana gutay waajibkii kaga saarnaa dusheeda kaga saarnaa gutay kaasoo kale yani kama noqonayo nadaama iyo shalayto kama noqonayo marka taana waad ujeedaa yani nabigeenna wuu jeclaa abu darin radi allahu canhu waa ka reebay weyaan xadiid kale imaam albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu hurayrana nabiga ka warinayo wuxuu rasuulku leeyahay asagoo dadkiisa ummaddiisa la hadlay innakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama war dad yahow waxaad ku dadaalaysaan madaxtinimada waad ku dadaalaysaan laakiin maalinta qiyaamaha idhi shallaytay idinku noqonaysaa oo ka shallayni qof kasta oo madaxtinimo u ordo oo saa ku galaaya berrita shallayta u dambayso waxaa noo sheegaa saadiqu lmasduuq nabiyulaahi moxamed waa calayhi salaatu wasalaam yani hadalkaas qofka odhanayo weya waxaa la mida qofka markuu dalbado shareecada islaamku maxay qabtaa ama codsi uu soo qorto jagadaasaa laii dhiibo meel hebel madaxa laiga dhigo markuu yidhaahdaa yani ninka amiirka muslimiinta ama madaxda u wahi ama muslimiintan hadduu markaa madaxtinimada raadsado waxa wey waa in loo diidaa inaana la siininba camalba inaan la siininoo loo diido sunnada sidaasay qabto maxaa yeele muxuu u raadsanaya u ordaaya wax doon waa soomaha adduunya doon waa wuxuu u raadsanayo ummadda dhexdeeda uga ordayo waxbuu doonayaa sidaa darteed in loo diido waa waa inaan la siinin waxaa tusinayo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidu abi muusa alashcari radi allahu canhu abu muusa alashcari wuxuu yidhi dahaltu cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam ana warajulaani min bani cammi aniga iyo laba ilmo adeeraday ah ayaa nebiga u galnay buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasaa faqaala axaduhumaa yaa rasuul allah amirnii calaa bacdi ma wallaaka allahu caza wajal mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wx ilaahay uu kuu dhiibo madaxda kaaga dhigay wax ka mid ah madax iiga dhig oo amiir iiga dhig markaasuu kii kalena waqaala alaakharu mila dalika kan kalena sidii oo kale buu yidhi buui markuu sidaa yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaa wallaahi laa nuwallii hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayh yacni wallaahi buu yidhi nabigu waa dhaartay annaga buu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay shaqadeennaan uma dhiibayno mana siinayno ilaa qof yani ma siino qofna weydiisto qof su'aala ma siino sidoo kaleeto qofka ku dadaala inuu maarata waxaan helo shaqadan inuu helo ku dadaalana siin mayna buu yidhi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma siinayna buu yidhi mas'alooyinkaas waxa weeye waa axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistu way tiro badan tahay laakiin intaasaan maaragtay uga gaabsanayna sharciga oo nabiyulaahi haddii aan raahno wuu dalbaday nabiyulaahi yuusuf oo wuxuu yidhi ijcalnii calaa khaza'in alardi waxa weye waa sharcu man qablana dadkii naga horreeyey sharcigoodii w ambiyadii naga horraysay sharcigoodii way walaysat sharcan lana fii ma yukhaalifu sharcana wixii sharcigeenna khilaafana waxa weeye maaragtay sharci nooma ah sharcigeenna wuu khilaafsan yahay bal nahyi baa muslimiintii ku soo aroortay inay arrintani raadiyaan midda labaad nabiyullaahi yuusuf waxaad og tihiin markii uu madaxtinimada qabsaday kuma uunan dhaqmin ninkii boqor ka ahaa oo kaafir ka ahaa yani sharcigiisii iyo qaanuunkii oo waday dhulka kuma uunan dhaqin meeshii ou qabtay allah wuu qirayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala taskiyaynayo oo ammaanayo inuusan marna fulinin amarka maaragtay boqorka uu leeyahay bal boqorkii laftiisii baa wuxuu ku shaqaynaya mufasiriinta say soo guuriyaan talada iyo istishaarada yuusuf uu leeyahay ayuuba ku shaqaynaya weyaan istishaarada yuusuf nabiyullaahi yuusuf buu ku shaqaynaya inuusan diintii meligaas oo wata yuusuf uusan ku camal falin daliil waxaa u ah isla suuraddeennan ku dhex arki doonnaa maa kaana liya'huda akhaahu fii diini اlmaliki ila an yashaa allah narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kulli dii cilmin calim maa kaana liya'huda akhaahu fii diini اlmalik diinulmelik boqorka diinkiisii nabiyullaahi yuusuf walaalkii kuma uusan reeban sharcigii ambiyada ilaahay buu ku reebtay oo sidaa uu ku qabsaday waan arki doonnaa wey marka ma uunan ku camal falin mana fulinin qawaaniintii uu lahaa yani maaragtay boqorka uu lahaa oo boqorka kaafirka nabiyullahi yuusuf kuma camal falin baynamaa aad arkaysid maanta yani dad badan oo maaragtay muslimiina oo yani bahashaan doonayo xukundoonka ihi markay xukunkii gaarhaan ama meeshii ay yani maaragtay ka qayb galaan dawladdii boos ay ka helaan waxay qawaaniintii baarlamaaniga ahayd ama qawaaniinta kufriga ah ee dulka dhulka ka jiray inay ku dhaqmaan ayay raalli ka noqonayaan shalayna maxay dadka ugu sheekaynayeen diin islaamaa raadinaya yani sharaaca islaamaa doonay waxaa laga yaabaa qaanuunkii baarlamaaniga ahaa ee kufriga ahaa inuu barrinta u hoggaansamo ayaa dhacaysa weeyaan midda saddexaad waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam maba weydiisaninba imaaro madaxtinimo maba waraysanba maba uusan weydiisanin dagaal uma gelin dhiig ma uusan daadinin xoog iyo khuruuj ninkii boqorka ahaa kuma samaynin isagoo kaafira khuruuj kuma samaynin xataa kulama dagaalamin bal waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd arrintan cardi iyo bandhig boqorka xaggiisa ka yimid weeyaan waxaana tusinayo aayaddan hadda ka soo baxnay qaala almaliku tunii bihi astaklishu linafsii falama kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin yaa makiin ka dhigay oo darajadaas siiyey yaa aaminay boqorka u bandhigay soomaa mise yuusufaa codsaday markii horeba iga dhig yidhi imakani oo madaxtinimo iga dhig maasagaa yidhi ma unan odhanin ayib hadalkan marka ijcalnii calaa khazaa'ini alardi codsigan uu soo jeediyey waxay leeyihiin waa bayaanun litakhasusihi wuxuu caddaynayaa markii la makeniyo madax laga dhigay ee wuxuu leeyahay aniga shaqadaanan aqaanaa kanaanan ka bixi karaa khasnadda sida dadka loo maamulo baan aqaanaa xoolahooda sida cadliga loogu qaybiyaan aqaanaaye tan iyo dhiib soo ma jeedi yacni waa caddayn takhasuskiisi wuxuu garanayay ou caddeeye weeyaan ee ma ahan talabulimaara ma ah madaxtinimo uu raadsaday ma ay aha weyaan madaxtinimo uu doontay ma aha inuuna arintaas markuu weydiisanayo inuu ka bixi karo oo awood uu u leeyahay ayuu maaragtay ogyaha garanaya sida culammadaba ay ku tilmaamaan ibnu kaiir oo kale raximah llah wuxuu leeyahay wainamaa sa'la alcamala shaqada wuxuu u weydiistay nabiyulaahi yuusuf licilmihi biqudratihi calayhi wuxuu og yahay inuu awood u leeyahay buu leeyahay walimaa fii dalika min masaalix innaasi iyo waxa masaalixda dadka ay ku jirto oo toddobadaas sanoo abaarta ihi in dadka la dhaafiyo ihi ayuu u raadsadaye wax kale uu u doonto lama arka buu leeyahay sheekh naasir asacdi markuu kitaabkiisa asagana fasirayo wuxuu leeyahay walaysa dalika alabu xirsan min yuusufa cala alwilaaya alabkan ijcalnii calaa khazaa'in alardi uu leeyahay dadaal oo madaxtinimo oo u dadaalayo yani ku doonayo ma ahan buu leeyahay wainamaa huwa raghbatu minhu waa jacayl uu jecel yahay fi nafci alcaam dadka caam ahaan inuu wax u taro uu doonayo waqad carafa min nafsihi min alkifaayati wاlamaanati wاlxifdi maa lam yakunuu yacrifuunahu wuxuu garanayaa xagga kifaayada kafaa'ada iyo awoodda uu leeyahay waxan ammaanadiisa xifdinta uu xifdinayo dadka wax u xifdinayo xaqooda iyo cadliga uu samaynayo ayuu wuxuu ka garanayaa waxayna dadkan la jooga aysan ka garanaynin ayuu ka garanaya falidalika talaba min almaliki an yajcalahu cala khaza'in alard sidaasuu u weydiistay inuu maaragtay maamulkaas oo khasnadaha uu u dhiibo boqorkuna sidaasuu ugu dhiibay weeyaan waxaan ognahay yani maaragtay xataa saxaabada ridwaanullahi calayhim markii xataa mansab loo dhiibo waa ka carari jireen mansab haddii xatii loo soo bandhiga waa diidi jireen ma aynan aqbali jirin qaarkood salafkeennii ridwaanullahi calayhim a'immada waaweyn haddii qaadi la yidhaha lagaa dhigo waa ka carari jiren ma aynan yeeli jirin in xataa qaadi ay noqdaan ma aynan aqbali jirin ibnu sacdin fii طabaqaat اlkubraa wuxuu ku warinaya wakadalika imaam الdahabi kitaabkiisa siyar aclaam الnubala ayuu wuxuu ka soo saaraya can moxamed ibni siriin taabicigaas aad garanaysa moxamed ibni siriin baa warinay wuxuu leeyahy cumar ibn khaaab radi allahu canhu ayaa abu hurayra wuxuu ka dhigay madaxbu wuxuu uga dhigay baxrayn gobolkaa inuu xukumo abu hurayra u magacaabay baxrayn buu madax uga dhigay markaasaa abu hurayra meeshii buu tegey amarkii cumar isagoo qaadanaya buu tegey maaha wuxuu abu hurayre codsaday cumara u magacaabo u diray abu hurayra markii dambe waa ka soo tegey gobolkii wuxuu madiine la yimid toban kunoo xoola lacaga isagoo wato toban kunoo lacaga oo dirham meelahaas ama dirham isagoo wato ayuu yimid oo madiine ku soo noqday cumar markuu arkay waa la dagaalamay toban kun nin madax oo halkaa tegey oo toban kun la soo laabtay madax inta gobolka looga dhigay wuxuu aaminay dadka xoolahoodii inuu soo qaatay lanna hadda waad aragtay ninkii meel madax looga dhigo durbadiiba waxa waa taajiroo noqonaya xoolaha iyo wuxuu kala meeluu kala dhiga ma laha maxaa yeele dadka xoolahoodii baa wuxuu dhacay cumar dagaaluu ku qaaday wuxuu yidhi ista'tarta bi haadihi alamwaal yaa caduwa allahi wa caduwa kitaabi abu hurayra la diriraya cadowgii ilaahay iyo kitaabkii ilaahay cadowgiisow xoolihii dadka baad maaragtay kala gooni noqotood qarsatay miya buu leeya qaadatay miya markaasuu abu hurayra isdifaacoo yidhi yacni lastu bicaduwi illaahi wa caduwi kitaabi ma ihi cadow ilaahi kitaabkiisana mid cadow u ah ma ihi walaakinii caduwun man caadaahuma laakiin waxaan cadow u ahay ilahay iyo kitaabkiisa qofka cadaawaysaan aniga cadow u ahay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi famin ayna hiya laka buu yidhi xoolahan xaggeebaa ka keentau yidhi aad wadato tobankan kunood wadataa xageebaa kala timid markaasuu u tilmaamoo yidhi khaylun nutijtu wahallatu raqiiqin lii waacطiyatun tataabacat buu yidhi wuxuu waa u fasiray xoolahan anaa iskale buu yidhi maaha waxaan dad ka qaatay yani fardahaygii yani waxaan ka helay addoommadii aniga aan lahaa waxay ii soo shaqeeyeen dad aan asdiqannahay waxay isiiyeen oo caiyo oo sidaasoo kale ah iyo xoolahaanaan ku keenay markaasuu cumar dad baaro u diro yidhi hala soo baaro waa la baaray waa abu hurayra taqaanaan saaxibu rasuulillahi sal allahu alay wasalam waxaa la arkay siduu u sheegay inay arrintu tahay wax uu dadka ka qaatayba inaysan jirin cumar markaas uu mar dambe markuu muddo joogay ayuu wuxuu damcay inuu maaragtay meel madax uga dhigo abu hurayra abu hurayra madax uga dhigo oo yidhi halkaasaan kuu magacaabaya waa ka diiday wuxuu yidhi may raallahu buu yidhi waxba meel meelna mas-uul ha iga dhigin buu yidhi diyaar uma inaa iiga dhigto markuu diiday ayaa cumar uu la dagaalamo yidhi takrahu alcamala waqad talaba alcamala man kaana khayran minka yuusufu calayhi salaam shaqadii baad diinaysaa miyaa buu yidhi cid kaa khayr badanna waxay codsatay alabba waxay shaqo inay qabatay bay dalabtay sida nabiyullaahi yuusuf oo kaleeto ayuu dalbay adigana waa diidan tahay buu yidhi waa kuse nabiyullahi yuusuf kaa wanaagsanaayo nebi ilaahay ahboo kaa yeelo kaa khayr badnaayo wuu codsaday abu hurayra wuxuu yidhi yani isagoo hadalkaa ka jawaabay yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillah yuusuf waa nebi ilaahay oo nebi ilaahay uu dhalo nebi ilaahay dhalo nebi ilaahay sii dhalay wey wa ana abu hurayrata ibnu qumayma anigana abu hurayrahaasaan ahay oo ninkaas yani sidaas baan ahay miskiinka ahana u yidhi marka isku mid ma noqonayn laakiin waxaan u diiday buu yidhi akhsha alaaan wanatayn yacni labo iyo saddex arrimood dartoodaan u diiday buu yidhi markaasaa cumar wuxuu ku yidhi fahallaa qulta hamsan markaa kala qaadaysood leedaha laba iyo saddex kala qaadayso ma an shan arrimood baan u diiday maadhahi markaasuu hadalkiisa iska wato wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi akhshaa an aquula bikayri cilmin markaa madax iga dhigto aan ilaa meesha anaa ka madaxa waxbaa la i weydiin cilmi la'aan inaan iska jawaabo waa ka baqayaa buu yidhi waxaan kaloo ka cabsanayaa buu yidhi وأقضي بغير علم بغير حلم دون قاد لآن إنا وح اسك حكمه أما أنا عريسان أما وح كلا إنا الحكم اسك توره أيانا وكبق يابوي وحن كلا كبق بيوري بريت مركان نبقيستو وأن يضرب ظهري نبر كي إلا قراعه أو مركان وح جيست أنا إلا قراعه وينزع مالي حولهينا لا يقاتل يراهو يعني هذا حولهيس او لهابا لا يحقق كنتي عدو الله وعدو كتابي وحي اني ان لهان ان لا يقاتا بان كبقيا بو marka iyo wayushtama cirdi sharaftayda iyo maarta cirdigaygana in la caayo la yiraahdo xoolaha dhaca iyo saan uu yeelay iyo wakhaain iyo in la yiraahdo iyo wax lamida baan ka baqayaa marka hadalkaas sidaas ayuu maarta Abu Hurayrana oo uga tagay yaani salafkeeni in badan oo kamid ahna manaasibta u diidi jireen marka waxa la rabaa yaani maanta dadka joogo runtii waxaan arkaynaa madaxtinimadii lama helayo ilaa aad lacag dhiibto madaxtinimo lama helaayo ilaa aad dhiig daadiso kursi gaari maysid oo dhiig muslimna aad sii burburiso ummad baabi'iso yani waxaasoo idin wax shareecada islaamka ay ogashahay maaha waxay ogashahay maaha marka mas'aladaana xujo uma aha bal waa xujatun calayhim nabiyullaahi yuusuf waa nebi ilaahay adiga horta lamid ma tihi oo waa macsuum wey waa dhowrsan yahay uma mansabkiisii shaqadii ikhtisaaskiisii ahaayuu garanayay weeyaan wuxuu waraystaye madaxtinimo hal la siiyay ma oonan oran bal madaxtinimada markii horaaba la siiyay oo loo sugay weeyaan marka mas'aladaas inay dadka muslimiinta aad ugu baraarugaan daliilna uma aha qofkuna inaad imaaro iyo madaxtinimo uu raadsado u ordo waxa weeye yani haddiiba la siiyo inaan loogu kaalmaynaynin inuu ogaado meeqaa doonatay oon loogu kaalmaynin waad ogtihiin yani soomaalideenna keliya aad arkaysaa nin kasta oo maaragtay madax noqdaa looguma kaalmeeyo maxaa yeele isagaa raadsado xoolo ku baxshiyo waqtigiisa ku dhumiyey ku dagaalamay oo wax walba ku samaystay haddana kuma guulaysto oo shiddo iyo dhibaato iyo imtixaan kama baxayo mar kastaba marka waxaa la rabaa masaladaas inaysan xujo dadka uma ahe inaanan xujo laga dhiganin oo ninka wadaadkaahi uusan xujo ka dhiganin uusan oranin anigaa raadsanayo adduunyada waa nala mid wey caalamulislaami hadday tahay masar hadday tahay urdun hadday tahay filistiin hadday tahay suudaan hadday tahay yani meel walba fiiri waxa way xarakaadka islaamiga dagaal iyo magaciisi iyo waxba lagu jira bal waxa arkaysa masar waa dogtiin yani xisb wafdi xisb liiraado shuuci ah bay xarakaadka ikhwaan muslimiin ay la midoobayaan wala si xukun lagu gaaro xisb shuuci oo ilaahay baa rumaysnayn aw wax lagu darsana leeyahay waa gaarayna xarakaadka suudaan waa dogtiin john garang iyo rag lamida madaxdooda inay la socon jireen waa dogtiin taariikhda qofkii joogo uu garanayo أردن رقي جوغي الأخوان المسلمين والأكتهين نوال بابا مركي برلمان كي أغلبية صاحب تهلان بقركي كهو السقيا نوال بكرسي سجار يباور كيسي يمشار كيسو قادنا وهكذا مركي وحال الرباء يعني waxyaalaha soo kale qofka inuu san marka hore tabriir ka dhiganin hadana waxyaalihi aan sharciiga ahayn inuu hadana tabaqo ma aha nabi yusufna dagaal uma galin dhigna kuma daadinin خروجنا كما سمينين مركا مسألة أسأل اللي قبل أرقال الرب قال النبي الله يوسف عيري اجعلني إغير على خزائن الأرض أرضها خزنة ذهي إذا متك حفظية إقبلك حايل واتخصص كي قوانا قالنا مقدري أود بان أولي هويا أود بان أولي إني أنيق حفيظ بان مد حفظنا يحولها وأن ضيعين سيد الله حفظيان قرن عليم أو هدنا قرن حبك الله ما أمولي تصرف كيدي يقانانا inta markuu yiri Allah baa umar khaati kacay wakadalika makkanna li yusuf fi al-ard yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajra al-muhsinin wakadalika ay mithla dhalika at-tamkin makkanintaas ajeebka ahe nabi ilaahi yusuf oo shalay masar markuu iimaanayay asaga oo maartay sidii badaacadii loo gadanayo oo adoon laga dhigtay masar yimid ayuu maantana khazaa'in misra gacanta laga saaray waa tamkiin min allah weeyaan sidaas oo kale ayaan makanna dajinay oo makaninay yaani siinay waa li yusuf yusuf fil ard dulki aan dajinay oo makaninay tamkiin ku sameeynay madaxan uga dhignay weey meeshii baa loo dhiibay ilaahay baa gacanta ka saaray subhanahu wa ta'ala marka bimaana tamkiinka waxa loo jeedaa waxay leeyihiin waa cibaaratu عن كمال قدرته ونفوذه وأمره ونهيه حتى صار الملك يصدر عن رأيه وصار الناس يعملون عن أمره ونهيه يعني وحا لو جيدا قدرديس أوديس إنه إلهي دميستري amarkiisa inuu fulayo nahyigiisa wuxuu reebo ay fulayaan boqorkii inuu ra'yiga nabiyulaahi yuusuf uu ku camalfalayo oo ku camal falayo dadkuna inay ku camal falaan amarkiisa iyo nahyigiisana ku shaqaynayaan tamkiinka marka kaasaa loo jeeda wakadalika ay mila dalika tamkiini baan makanaa dejinnay oon yani u dhiibnay way liyuusufa yuusuf fi lardi dhulka dhexdiisii gacantaan ka saarnayo mallaknaahu oo kale waan milki siinay wey isagaan dejinnay wey yatabawa'u isagoo ah mid degayo minhaa ardu misra masar ardadeedii ama minha min alard dhulkiiba iska caamiyeen xayu yashaau meeshuu doono uu ka degaayo ibn jariir الطabri oo kale wuxuu leeyahay yani yattakhidu minha manzilan xayu yashaau bacda اdayqi wاlxabsi markuu xabsiga ku jiray oo cidhiiriga ku jira dabadeed markaan ka soo saarnay ardada meeshuu rabo uu iska dego uu maro uu tago weeyaan saasay leeyihin ama in loo jeedo yatabawa'u minha xayu yashaa yani in loo jeedo nabiyulaahi yuusuf markii loo dhiibay masar khasaa'inteedii markii gacanta laga saaray wuxuu ku wareegay abaartii baa jirto barwaaqadii baa jirto wakhtigii barwaaqada inuu dadka ka soo uruuriyo raashinkii inuu ka soo uruuriyo khasnada uu ku uruuriyo markii abaartu ay timid inuu gobolladii ku wareego oo meel walbaba cadligiisii iyo maaragta uu gaarsiiyo taasaa loo jeedaa marka meel walba uu tago taasaa loo jeedaa bay leeyihiin weeyaan yatabawa'u wuu degayaa almabaa'atu waxaa la yidhahda almanzilu wey yacni wuu degayaa minhaa ardadii xaggeedii xayu yashaau meeshuu doono buu ka degaa weya nusiibu waan asiibnaayo waan siinaa waan ku asiibnaa biraxmatinaa naxariisteenna man nashaau qofkaan doonnaan ku asiibnaa ciddii aan doonno ayaan raxmaddeenna siinaa mid adduuniya mid aakhiraba raxmaddeenna adduunaan ugu naxariisanaa bilixsaani ilayhi waincaamih nicmayn loo nicmeeyo iyo isaan bilixsaani ilayhi walincaam nicmayn iyo ixsaan loo sameeyo ayaan ugu yeelnaa aakharana jannada ilaahay baa la siiyaa naartan ilahay waa u ka badbaadiyaa wey nusiibu waan asiibaynaa oo waanu siinaa wey waan ku asiibnaa biraxmatina naxariisteenna ma nashaau ciddaan doono walaa nudiicu dayici mayno ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyaa ajrigooda ma dayacno raxmadda waxaa ka mida nabiyulaahi yuusuf ilaahay uu u galay raxmaddiisabuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala markii uu sabray oo dhibkii walaalihii uu ku sabray ay u geysteen ilaa ceel ay ku ridaan ilaa ay sabab ugu noqdaan addoonsi addoonsigiibuu ku sabray nebiyulaahi yuusuf oo la addoonsaday buu ku sabray wuxuu ku sabray beydkii iyo barwaaqadii nicmadii uu ku jiray asagoo ku jiro zinadii naagta ay ka raadisayna wuu ka sabray oo dulqaad buu u yeesho sabir buu u lahaa weeyaan xabsigii la xabisay oo dulmiga lagu xiray ayuu nabiyulaahi yuusuf ku sabray weyaan oo imraatulcasiis ay sabab ugu ahayd markaasaa ilaahay wuxuu yani maaragtay siiyey oo ugu bedelay sabirkaas inuu ilaahay badbaadiyo in ammaan la siiyo in tamkiin la siiyo in nasri ilaahay xaggii laga siiyo ayuu rabbi subxaana wa tacaala ugu bedelay weyaan marka tamkiinka iyo arintaa nasrigaas ilaahay baa siiyey sabirkiisa sababteeduna ku helay marka nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ma dayacno ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyey ajarkoodana ma dayacno weeyaan yacni hawaabta ilaahay agtii ay ku leeyihiin dadka camalkooda wanaagga ku sameeya muxsiniinta la yidhaahda ilaahay kama dayaco adduuniya aakharaba wuu siiyaa weeyaan aakharana way usii dheer tahay buu rabbi leeyahay wala jru laakhirati khayru liladiina aamanuu wakaanuu yattaquun wala jru laakhira aakharo oo maalinta qiyaamaha awaabteeda iyo ajrigeeduna khayrun mid khayr badan wey oo waxay ka khayr badan tahay min awaabi dunya adduunka awaabtiisa ka khayr badan tahay adduunka yani awaabtiisa qofka lagu tawaabin lahaa tan aakhare ayaa ka khayr badan yay u khayr badan tahay liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah oo alimaanu billahi subxaana wa tacaala la yimid rabbigooda rumeeyey dadkaasay u khayr badan tahay oo wakaanuu ahaaday yattaquuna kuwa baqo oo rabbigooda ka cabsado xaaraanta iska ilaaliyo wuxuu rabbi maaragtay xarimay ka fogaado dadkaas ayuu jazahooda ilaahay subxaana wa tacaala aakharana uu siiyaa ajirkooda tawaab weyn ayuu ilaahay camalkooda ka siinaya weyaan marka yani jazahan oo ilaahay uu leey walaajru laakhirati khayru liladiina aamanuu wakanuu yattaquun ajrigan aljazaau ayaa loo jeeda jazihi oo rabbi subxaanahu wa tacaala ku abaalmarinayay jannadiisa aan dhammaanin nicmadeeda ay daa'im tahay ayadana weligeed aan laga baxayn muddadeeda ay dheer tahay ayuu rabbi ku sawaabiyaa weeyaan وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون waxaan ka soo baxnay arintii haweentii iyo wixii xabsiga ku saabsanaa wuxuu rabbi noo sheegay tamkiin in ilaahay uu siiyey nabiyulaahi yuusuf oo maarata madax ilaahay uu ka dhigay hadda dowrkii halkan waxaan ka bilaabaynaa qisada waxay ka bilaabanaysaa walaalihii shalay asagoo yaroo ilmo yaroo saqiira ahaa soo fogeeyo aabbihii oo jecel ka soo fogeeyey godka iyo ceelka ku riday ayaa maaragtay yani qisadoodii halkan ay ka bilaabanaysa ay u imaanayaan markii abaarta ay dhacday oo baahi ay meel walba gaartay iyagoon dhalka dhulka iyo shaam iyo falastiin ayay degganaayeen halkaas ayay ka soo tageen markay maqleen nin boqora oo maaragtay caadil ah oo dadka yacni gobol kastoo laga yimaado raashinka si cadaaladoo siman ugu qaybinayo ayaa jiro markay maqleen ayay sidaa u soo baxeen ayagoo raashin doonahoo maaragtay safar ah ayay yimaadeen tiibow marka walaalihii dowrkoodii iyo siday u garan waayeen iyo marka dambe soo isku kasisiiyey arrimahaas allah nooga warrami doona subxaana wa tacaala wa jaaa waxaa yimid ikhwatu yuusufa nabiyullaahi yuusuf walaalihii baa yimid ayaa yimid oo waxay yimaadeen ilaa ardi misra masaray yimaadeen fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen masar ugu soo galeen markay u soo galeen facarafahum wuu gartay inay walaalihii yihiin ayuu gartay wa hum walxaalu hum ayaguba munkiruuna kuwa aan garanaynin ay yihiin lahu yuusuf aynan garanaynin yacni munkiruun waxaa loo jeedaa laa yacrifuun ma garanayaan saasaa loo jeeda ayagoonan garanaynin ayay u soo galeen marka mufasiriintu waxay leeyihiin yuusuf markii yani sababtay u garan waayeen asna uu u gartay isaga markuu ka soo tegayey ayagoo niman waaweyna ayuu ogaa oo marka yani sidaas ceel ugu riday inay ku rideen buu ogyahay ayagoo rag waaweyn oo ka soo tegay iyaguose waxay u garan waayeen maalintu iskugu dambaysay ilmo yar buu ahaa oo saqiira weeyaan yacni carruur yar buu ahaa marka ninka yar wuu garan karaa ninka weyn ninka weyn ma korayo korriin dambe u kordhayo ma jiro wuu garan karaa ninkani laakiin ilmahan yarkaahi way korayaan waa weynaanayaan markuu weynaadana waa isbedelayaan ma garan karaan marka sababtaas aysan la garanaynin marka waana midda ilaahay subxaana wa tacaala oo noogu soo sheegay suuradda bilowgeeda markaan ka soo hadlaynay falammaa dahabuu bihi وأجمعوه أن يجعلوه في غياب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني أيضا كو قرنين أياد وركو ورمي دونتا هذا ما قرن أياد بضو ورمي دونتا تيبا مركو وحي جيبا دبوبا يويا وجاء إخوة يوسف وجاء وحي من إخوة يوسف يوسف ولا له أي أيمي مركو وحي يرهدان walaalahaas waa tobankii nin ee maaragtay ceelka ku riday wey kii ku baxda ahaa ma ah waa walaalihii ku aabbahaya tobanka ahaa leanna waa soo marnay nebiyulaahi yacquub carruurta uu dhalay labiyo toban bay ahaayeen yuusuf iyo walaalkii midka yarka ihi baa isku hooyo ah inta kalena tobanka kale waa isku hooyo weeyaan marka kii yuusuf maaragtay la dhashay ku hooyadaa shaqiiqiisii ahaa wuxuu ku haray odaga aabbu aabbaa reebtay lanna bedelkii yuusuf ou haystaa ninkani oo inuu ka taga ma doonayo sida aan arki doonno oo qur-aanka uu nooga warrami doono marka tobankaa nin baa safar ah falastiin bay ka soo tageen waxay yimaadeen masar bay yimaadeen weeyaan fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen oo masar bay ugu yimaadeen facarafahum yuusuf markiiba waa uu gartay facarafahum wou gartay maxaa yeelay liannahu faaraqahum rijaalana la yidhahda ayagoo rag waaweyn ayuu ka soo tegay weeyaan wa hum walxaaluhum ayaguna munkiruuna lahu yani lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya ay yihiinoo aysan garanaynin yuusuf laa yacrifuunahu ma yaqaanaan weeyaan marka wuu gartay inay walaalihii yihiin marka ugu horraysuu fiiriyeyba horay buu ka gartay wey marka safarkay u yimaadeen ayuu dantoodii u oofiyey walamaa jahazahum bijahaazihim qaala a'tuunii biakhin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufi lkayla wa ana khayru lmanziliin walamaa jahazahum markii uu diyaariyey yani markuu diyaariyey markuu u diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii markuu diyaariyey yani markuu u diyaariyey diyaarintoodii saasaa loo jeeda walamaa jahazahum yani markuu u beegay beegii ay wateen uu siiyey sida dadka kaleba loogu beegoo kale uu siiyey taasaa loo jeeda marka tajhiiska asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaha jahaztu lqawma tajhiizan yani waxa weeye idaa hayata lahum jihaazan lisafari markaad qofka safarka u diyaarisa wey yani qofku markuu musaafir yahay wuxuu diyaarsanayaa shandadiisii dharkiisiiba urursani zaadkiisuu qaadani lacagtii iyo jidka uu ku mari laha wixiisuu diyaarsanaya marka dadka musaafiriin bay ahaayeen wuu u diyaariyey waxay rabeen ay u yimaadeen oo aha beega ay doonayeen raashinkaay doonayeen ayuu siiyey baa loo jeeda walamaa jahazahum markuu diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii markuu u diyaariyey waxa ay rabeen yani waxaa loo jeedaa ay kaala lahum yani kamaa kaana yakiilu ligayrihi markuu u beegayoo beegoodii uu siiyey sidii dadkii kale oo beegooda u siinayay markuu u diyaariyey shawkaaniyo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay almuraadu bihi huna annahu acطaahum maa alabuuhu min almiira yani aacaam waxay doonayeen oo raashinkii ah markii uu siiyey baa loo jeeda walamaa jahazahum bijihaazihim raashinkay doonayeen markuu siiyey saasoo kaleba ka dhigantaha buu leeyahay markuu u diyaariyey oo safar inay galaan ay baxaan ay laabtaan ay doonayeen qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi i'tuunii ii keena biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo min abiikum aabbihiin yani xaggiisa ka ahaado isku aabbaha aad tihiin ii keena alaa tarawna miyaanad arkaynin annii aniga uufi lkayla baagga inaan idiin kaamil yeelo idiin dhammaystiray miyaadnan arkaynin waana aniguna khayru lmunziliina inta wax dejiso oo marti qaado kan u wanaaga badan inaan ahay miyaadan i arkaynin wy sidaa darteed walaalkiin ii keena hadalkan yani sida siyaaqa laga fahmayo mufasiriintuna ay sheegaan waxbaa ka go'an xadaf baa ku jira bay leeyihin hadalka waxbaa ka go'an markii oy arkay ayuu la hadlay wuu waraystay markii ay yimaadeen halkeebaa ka timaadeen buu yidhi markaasay u sheegeen halkaas falastiin baan ka nimi markaase waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay awlaad oo nebi ilaahay ou dhalayoo yacquub la yidhaahdo carruurtiisii baan nahay markaasuu su'aal weydiiyo yidhi idinka wax walaalo ah oo idinla dhashay ma jiraan oan idinka ahayn markaase waxay yidhaahdeen haa labiyo toban baan ahayn nin waa dhumay oo kii noogu yaraa wey waa dhumay bay yidhaahdeen yani saasoo kale bay yidhahd waa nin naga dhumay weeyaan sidaasuu marka dhulkii iyo bannaankii duurkiibuu ku dhumayo saasuu ku dhintay bayidhi waa halaagsamay aabbaheenna ninkuu jeclaabuu ahaa sidaa darteed midka hal mid baa haray oo shaqiiqiisaaho asaga ku hooyay ku aabba ihi ayaa haray asagana aabbaa reebtayo wiilkaas dartiis ayuuna u reebtay maadaama kii uu jeclaa oo waayey buu kan marka unsi iyo wehel ka dhiganayaa buu leeyahay sidaa markay yidhaahdeen ayuu marka yani wuxoodii raashinkoodii u diyaariyey markaasuu wuxuu leeyahay si marka uu arintaas yani walaalkii ku hela buu rabaa inuu walaalkii keena buu doonaya markaasuu wuxuu ku yidhi maadaama aad ii sheegteen walaal kale inuu jiro inaad run sheegaysaan inaad been sheegaysaan inaan ogaadaan dooniye ilaa ilaa walaalkiin ii keena buu leeyahy haddaad warkiina aad sheegaysaan oo ilmo nebi aad tihiin oo walaal idinla dhashay ou jiro walaalkaas iila imaada oo ii keena yani sababtana waxa waye liaclama sidqakum fii ma dakartum waxaad sheegteen inay run tahay si aan u ogaado aan ogaada ninkaa keena buu yidhi sidaasuu marka walaalka codsiga siyaaqaas uu ku yimid ee ma ahane markiiba hore kama uunan weydin leanna yuusuf inuu durbadiiba isbaro oo istusama doonay inaysan garanin waa ogyahay hore inuu iska bara ma doonayo weeyaan walamma jahazahum markuu siiyey oo diyaariyey bijahazihim wuxuu u diyaarin lahaa markuu u diyaariyey oo siiyey qaala wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaado min abiikum aabbihiinna xaggiisa ka ahaaday isku aabba'a tihiin ii keena markaasuu tarkiib geliyo oo leeyahay ixsaanku u sameeyey buu u muujinaya alaa tarawna miyaanad arkaynin annii aniga uufi lkayla beegii inaan idiin dhammaystiray miyaanad ujeedin oon idiin dhammaystiroon waxba idinka nusqaaminin beegiinno kaamila inaa idiin miisaam idiin beegaso uma jeedaan wa ana aniguna khayru lmunziliina inta wax marti qaada oo wax dejisaa kan ugu wanaagsan inaan nahay miyaanan arkaynin wey hadalkaas ayuu maaragta leeyahay yani waxay leeyihiin لأنه قد أحسن ضيافتهم مرتقاد كوذبو هجاجي أبو مرتقاضي مرك أرن كان وتحريض لهم على الاتيان بأخيه ولكن إني لي مادان أي كبو الرنياي مقصد كلي يدنكر كلي مجرتويا إنه ولكن كان إنه كان أي دوني يتاسوي أما نشيغ شئيه قال ليس معه وحو شيغي هذا كتحريض بالي وكبو الرن وأرنك كبو الرنيا ويا fain lam tatuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa taqrabuun markii uu tarkiibka xoogaa jeclaysiiye ku booriyey in walaalkii ay u keenaan ayuu haddana cabsi ugu daraya wuu cabsi gelinaya fain lam ta'tuunii haddaydnan iila imaanin bihi wiilkaas aad sheegteen idinla dhashay haddaydnan ii keenin falaa kayla lakum cindii falaa kayla wax baag la yidhaahdaa lakum idinka idiima sugnaanin cindii aniga agtayda wax aan idin beegayo oon idin siinayo raashin aan idin siinayo ma jirto walaa taqrabuuni masar oo dhan ha igu soo dhawaanin ha ii imaaninina yaanan idinku arkin beledkaas aniga aan odayga ka ahay oo madaxda ka mid ahay yaanan idinku arkin saasoo kale weya marka waa nooc tarhiibka ah iyo cabsigelinu waay yacni inay abaartii way soconaysaa toddoba sana bay abaartu soconi xoolaha marka hadday ka dhammaadaan inay meelay u doontaanoo kale ma jirto markaa saasna wuu ku cabsigelinaya weyaan fain lam ta'tuunii bihi haddaydnan wiilkii iila imaanin falaa kayla lakum cindii falaa kayla beeg lakum idinka idiima sugnaanin cindii aniga agtayda walaa taqrabuunii hana ii soo dhowaaninoo yacni maaragtay beledkaan iskugu kaayi keenino weyaan qaaluu marka waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan dalbaynaa waan doonaynaa canhu wiilkaas abaahu aabbihiisaan ka doonaynaa aabbihii baan ka dalbaynaa wainaa annaguna la faaciluuna kuwa samayn baan nahay oo falayo waxa aadna amrayso oo ah inaan wiilkii keenno waa samaynaynaa waan yeelaynaa bay yidhahdeen marka muraawadada halkan waxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa almukhaadacatu waalixtiyaal yacni waa xeelad iyo waxaan wax ku doonaynaa dhagar iyo maaragtay wax lamid ahaan ku raadinayna lanna inuusan siinaynin odayga way ogyihiin odayga yani wuu og yahay yuusuf waxay ku sameeyeen mar labaad wiilkii la dhashay nasii inaysan odayga uusan ka yeelayna ogyihiin marka muraawadada sidaasa uga cabiraya macnaheedu waxa weeye sanukhaadicuhu wanaxtaalu fi intizaacihi min yadi yani waa xeelaysanaynaa habkii aan aabbo uga soo qaadi lahay wiilka ayaana aabbihii xeel ahaan u weydiisanaynaa wy qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan dalbaynaa canhu wiilkaasi abaahu aabbihii baan ka dalbaynaa oo nabiyulahi yacquuba ayaan xeelad ahaan uga raadsanaynaa yani saan uga soo qaadi karno wainaa anaguna la faaciluuna kuwa samayn baan nahay fii ma amartanaa bih wixii aadna fartay waan la imaanaynaayo waan kuu samaynaynaa ballantaas markay qaadeen oo wiilkii waan keenaynaa weyaan hadalkaa markay ballanta qaadeen yo haddana tarkiib kale sii gelinaya wax kaloo sii jeclaysiinaya wuxuu sameeyey nabiyulaahi yuusuf xoolihii ay wateen waxay la yimaadeen ay wateenoo badeecadii ay ku gadanayeen badeecadii inay ku gataan ay doonayeen culammadu waxbay hadba waxbay ku sheegaan waxay wateen yani daraahim bay wateen oo fida ah qalinka ah lacagta dirhamka oo fidada ah ayay wateen bay qaar leeyihiin qaar culammada ka mida maya waxay wateen kaba iyo yani waxaan iidaamka la yidhaahda ee wax lagu goosaarta iyo yani saliid saliidda iyo waxaasoo kale ayay wateenoo badeeca inay badeeca ku badashaan bay doonayeen waxyaalo saasay yidhaahdeen calaa kulli xaalna waxay tahayba badeecadii ay wateen oo ay rabeen inay wax ku badashaan ama wax ku gataan ayuu markii yacni loo beegayey iyo ninkii khaadimka ahaayee meesha ka shaqaynayey yuusuf la shaqaynayay gacanyarihiisii ahaa ayuu amray wiilashii la shaqaynayoo yidhi nin walbaba kiiskiisii oo wato raashinka ugu rideen alaabtuu la yimidna u geliya yani saasuu odhanaya xoolihii u celiya ha ka qaadinin yaan laga qaadin buu yidhi marka wuxuu rabaa markay xagga tagaan oo ay furaan markay dhulkooda tagaan oo jawaanadii ay wateen ay furaan oo ay arkaan marka waxoodiioo loo soo celiyey inay ballanta oofiyaan oo walaalkii sidaas ay ku keenaan buu doonaya sababta waxa weeye ay hadalka u leeyahay mufasiriintu dhowr macnaba way ku sheegeen inuu nimankan inay soo noqdaanoo wiilka keenaan doonayo waa maqsad oo ka mid ah sababaha uu celiyey qaar kale inuu tuso karamkiisa iyo deeqsinimada iyo sida xushmada iyo oo u sameeyey inay arkaan uu doonayana way yidhaahdaan laakiin waxaa ka fiican macnaha ah wuxuu nacay oo yani maaragtay aan wax wanaagsan ahayn aabbihii oo baahan walaalihii oo baahan inuu asaga oo maanta boqor ah oo meeshii joogo inuu xoolahoodii isagu qaato ciwad ahaan uusaan raashin u siiya aabbihiisoo baahan wax dhacaya maa taasuu nacay marka aabbihii inuu badeecadii u celiyo buu doonay bay leeyihin waana shay wanaagsan wey leanna xaqay ku leeyihiin waa waalidkiisii walaalihii weeyaan markaasuu wuxuu yidhi wa qaala nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi lifityaanihi yani wiilashiisii oo shaqaalaha u ahaa wey oo raashinka u beegayey ayuu wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadii amankii iyo xoolihii qiimihii ay wateen wixii ay wax ku iibsan lahaayeen waxaad yeeshaan fii rixaalihim alaabtoodii dhexdeedii yeela yani maaragtay rixaalka yey ay soomaalidu tidhaahdaa yani waxay wateen alaabteedii baa loo jeeda alaabtay wateen dhexdeedii yeela wey lacallahum kolka waxay mudan yihiin yacrifuunahaa inay gartaan goorma idanqalabuu hadday laabtaan ilaa ahlihim ahalkooda markay u noqdaan badeecadoodii inay tahay inay gartaan ayay markaasi mudan yihiin wy kolkaa lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan mar labaad oo masr kusoo laabtaan ayaa suuragal ah taasoo yarjicu ilaa misra inay masr usoo noqdaan darteed ayaa la arkaa buu leeyahy marka qaala lifityaanihi ijcaluu bidaacatahum waxaa kaloo la akhriyaa qiraa'o kaleeto wa qaala lifityatihi ayaa la akhriyaa lifityatihi yani maaragtay waxaa akrinayo naafic iyo abu camar iyo ibnu caamir iyo caasim oo riwaayata shucba ah ayaa lifityatihi akhriyaan marka waa isku macno un wey quraada inteeda soo hartana lifityaanihi bay akhrinayaan marka lifityatihi iyo lifityaanihi haddaad tidhaahdo laba luqo oo wanaagsan wey labada luqoba waa jiraan lanna markaad tidhaahdid asibyaan sooma tidhahdid carruurta yararka waxaa kaloo layidhaha asibya ibyatuna waa la ibyatu iyo asibyaano kale bay la mid tahay w macnahaasoo kale weyaan marka shaqaalihii baa loo jeeda alfityaan ama alfitya waxaa loo jeedaa waa khudaamtii shaqaalaha ahaayo beegayo kaylka keelka u samaynaya nabiyullaahi yuusuf wey wa qaala wuxuu yidhi lifityaanihi dhallinyaradii u shaqaynaysay ee shaqaalaha ah ayuu wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadoodii waxaad yeeshaan albadaaca waxaa la yidhahdaa althaman aladii wasaluu bihi min bilaadihim liyashtaruu bihi acaama yani waxaa la yidhaahdaa amankii iyo xoolihii ay la yimaadeen inay raashinka ku gataan ay doonayeen marka waa badeecadii ay wateen weeyaan fii rixaalihim yani maaragtay alaabtoodii dhexdeedu yeelay rixaalna waxaa la yidhahdaa waa jamcu raxlin raxlina waxaa loo jeeda alamtica baa la yidhahda alraxlu waa mataacda baa la yidhahda alaabta weeyaan dhexdoodii jawaanadii ay wateen iyo oo raashinka ay ku shuban lahayd dhexdiisa geliya buu yidhi lacallahum yacrifuunaha waxay mudan yihiin inay gartaan idanqalabuu ilaa ahlihim markay dadkooda u noqdaan oo ay shaam tagaan oo falastiin ay tagaan inay gartaan badeecadoodiioo loo soo celiyey inay tahay lacallahum marka haddana waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan oo masar ay ku soo laabtaan markay ogaadaan in xoolahoodii loo soo celiyo axsaan loo sameeyey inay soo noqdaan baa la arkaa sidii bay marka ku baxeen aabbahood bay u tageen masar way ka tageen waxay tageen falastiin falamaa rajacuu ilaa abiihim aabbahood oo nabiyulaahi yacquub ah markay u laabteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayo munica waa la diiday minaa annaga waxaana loo diiday alkaylu baagii baa naloo diiday raashin dambe in nala ka gado waa naloo diiday ee fa arsil dir macanaa annaga la jirkeenna akhaanaa walaalkeen dir walaalkeen oo ninkaa yar ah oo yuusuf ka hooyada ahaa nagu dir na dir hana raaco nagtal aan soo beeganne beeg aan zaa'ida aan helne yacni waxaa nala soo beegtee na dir wey raashinkaas aan soo qaadanne wa innaa annaguna la xaafiduuna kuwa xifdin baan nahay lahu wiilkaada kuwa kuwa xifdin baan nahay mufasiriinta magaciisa banyaamiin iyo waxbay ku sheegaan laakiin hadda wax magaciisa nooga xiran ma jiro yani saasoo kale bay yidhaahdeen wainnaa lahu laxaafiduun waanu kuu xifdinaynaayo waa yani wiilkaa ballan baan kuu qaadaynaa inaan kuu xifdinno hadalkaas bay yidhaahdeen weya hadalkaas ballantaas bay qaadeen inay wiilka xifdinayaan waxayna u sheegeen haddaysan sidaas yeelin oysan wiilkaa uusan raacin uusan masar la tegin mar dambe inaysan beeg helin maxaa yeele waxay xusayaan hadalkii nabiyulaahi yuusuf ou yidhi fain lam ta'tuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa taqrabuun tahdiidkaasay u jeedaan sidaasay marka u leeyihiin yani maaragtay beeg waana loo diiday maarata mar dambe in waxna loo beego falamaa rajacuu markay laabteen ilaa abiihim aabbahood ay u noqdeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbaheeno aabbahayow munica mina alkaylu raashinkii gadistiisii nalaka iibin lahaa waana loo diiday waana laka manciyey ee fa arsil dir macana annaga la jirkeenna akhaanaa walaalkeen dir bay yidhahdeen walaalkeen yani maaragtay nugu dar nagtal aan beeganne marka nagtal waa jawaabulmriga oo min arsil ah jawaabteedii weeyaan walidaalika ayay naafic ibnu kaiir iyo abu camar ibnu caamir iyo caasim quraada intooda badan nagtal nuun bay akhriyaan nagtal aan soo beeganne eh yani acaamkii iyo raashinkii aan beeganne xamse iyo kisaa'i keligood ayaa waxay akhriyaan fa arsil macanaa akhaanaa yaktal ayay akhriyan ya bay akhrinayaan xamse iyo kisaa'i akhrinaya walaalkeen dir yaktal ha beegto sidaan annaga u beeganayno kaleeto ha noola soo beegto raashinkaas soo qaatay hadalkaas bay yidhahdeen wainnaa annaguna la xaafiduuna kuwa ilaalinoo wiilkii lahu wiilkii kuwa ilaalin baa nahayo in dhibaato ay gaarta baan ka xifdinaynaa marka aabbu ha ka baqin wey nabiyulaahi yani maaragtay yacquub arintaas waa hadalkii markii uu yuusuf yani ay ka dalbayeen hadalkii ay walaaluhu ku yidhaahdeen waa taas wey tii lafteedii ayay maaragtay la mid tahay wey waxay yidhaahdeen yani maaragtay qaaluu ya abaana maa laka laa tamanna calaa yuusuf maa laka laa ta'manna calaa yuusuf wainaa lahu lanaasixuun arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun waa ilaalinaynaabayy tiioo kale u weyaan hadalkiioo kalebay ballan qaadeen nabiyulahi yacquub wuxuu dareemay tiioo kale yuusuf waxay ku sameeyeen inay ninkaana inay ku sameeyaan ay doonayaan ayuu u qaatay lanna sidii bay yidhahdeen yuusuf waa xifdinaynaabay yidhahdeen kanna waa kuu xifdinaynaabay ku yidhahdeen muxuu ugu jawaaba marka qaala hal amanukum calayhi ila kamaa amintukum calaa akhiihi min qabl qaala nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi hal amanukum miyaan idin aaminaya ama kayfa amanukum seen idin aaminaya alayhi ay calaa haada alwaladi wiilkan seebaan idinkugu aaminaya yani ma idin aaminayo wy marka yani istifhaamkan waa bimacna nafyi laa aamanukum idinma aaminayo ilaa kamaa amintukum sidii aanu idinkugu aaminay oo kale mooye calaa akhiihi walaalkii min qabl horay aan idinkugu aaminay yuusuf sidaan idinkugu aaminay mooye wax kale idin aamini maayo shala waa idin aaminay waxaad tidhahdeen wainaa lahu laxaafiduun nagu dar wiilka waa idinku daray waa i khiyaanteen ima ednan xifdinin haddana sidii oo kale ad doonaysaan weyan marka idinku dari maayo idinma aaminayo wy saasuu u jeedaa weyan yacni marna idinma aaminayo khiyaanadii yuusuf aa igu samayseen baad kana igu samaynaysaa marka idiima dhiibay qaala nabiyulaahi yuusuf nabiyulaahi yacquub wuxuu yidhi hal amanukum ay maa amanukum idinma aaminayo calayhi wiilkan oo maaragtay yuusuf walaalkiiya idiin aamini maayo ilaa kamaa amintukum sidaan idiin aaminay calaa akhiihi walaalkii aan idinkugu aaminay oo yuusuf ahaa min qabl hore a idinkugu aaminay mooye si kale idinkugu aamini maayo hadalkaasuu leeyahay yacni ibnu kaiir oo kale markuu maaragtay uu fasiray wuxuu leeyahay هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل يعني وحكا لم يتمين إيسان ولكن واحد كو سميسان وما كو سمين إيسان ويا وحكا لو سمين إيسان لما أرك هذا الكاس وكلامه كو فسرين آه إمام البغوي ملكه فسرين وحوليه كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم سين الهين آمنية idinkoo yuusuf waxaad ogeydeen ku samayseen miyaan haddana kan idiin aaminaya ma dhacayso wey macnaheedu waxaa weeye marka istifhaamku waa bimacna nafyi way idiin dhiibi maayo wey idinma siinaayo markaasuu wuxuu yidhi faallaahu khayrun xaafida wahuwa arxamu araaximiin faallaahu alle ayaa khayrun khayr badan xaafidan yacni xifdinta min jihati alxifdi xagga xifdinta allah baa ku khayr badan oo waxay ka khayr badan tahay xifdintayda aniga aan wiilka xifdisto iyo idinka aad xifdisaan ama cid kale ay ii xifdisaan ilaahay baa maaragtay ka khayr badan oo ka wanaag badan xifdigiisa weeyaan marka ilaahay baan weydiisani inuu aniga i xifdiyo weeyaan wa huwa allah arxamu araaximiina inta naxariisata allah u naxariista badan weeyaan marka wuxuu allah yacni wuxuu wa arxam waalidka ayuu ka naxariis badan yaho awlaadiisa asaga uga naxariis badan Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin aniga Allah waxa way waa iiga rahmad badan yahay awlaadayda saas u jeedaa weeya marka fallahu khayrun hafiza yaani marka hafidan aan rahna tamyiznima ku nisbinayna min jihati alhifd ba oranayna tamyiznima ayaa hafidan markaan rahno yaani ma waxa u jeedaa markii la yiraahdo fallahu khayrun hafidan waxaan ku nisbinayna ha yaani حافظا حالا نما كنا سبنين فالله الله با خير خير بدن حافظا يعني حال كونه حافظا أصغر مد حافظ أه أيو ربي ما رأيتي خير بدن حق حفظك مرك حافظا قراءة مرك أخرينه وحال كنا سبنين حال حال أهانا كنا سبنين ناوية قراءة أسنا وقراءة حمزة إيه كسائي إيه حفص عن عاصم oo xafsa kaliya riwaayadiisa ah weeyaan quraada inteeda soo hartay waxay akhriyaan fallaahu khayrun xifdaa intaas bay akhriyaan fallaahu khayrun xifdaa markii xifdan aan raahno baan tamyiiznima ku nasbinayna fallaahu alle khayrun allihii khayr badan weeye xifdan min jihati alxifdi xagga xifdiga iyo ilaalinta allah baa ku xifdin badan marka mufasiriintu waxay leeyihiin نبي الله يعقوب مركو هذا الكاف الله خير حافظا أوليه وحوية وعن ماشي وحيليه وحكجر إدمار باكجر وحباكو كرسون بأورنيا أو مثلا نبي الله يعقوب إلهي بو تلاسارتي أرنتي إلا وحالي إلمه بيك إلي مايا تدكي بيك إلي مايا أبارن والوجرة راشين والو باهية نين كان والو حريو إنو كانو هدويسن إني كانان ويكو خسبيين هدينا كانين بيك إلي مايا sidaas darteed buu wuxuu goostay ilaahay inuu tala saarto subxaanahu wa tacaala allah ayuu talada u dhiibtay walidaalika shawkani raximahu llahu markuu aayaddan fasiraya wuxuu leeyahay walamaa wakkala yacquubu xifdahu ila allahi subxaanahu xafidahu waarjacahu ilayhi walamaa qaala fi yuusuf waakhaafu an ya'kulahu diibu waqaca lahu min alimtixaani maa waqac yani hadalka hadal fiican wey maalintii nabiyullaahi yuusuf يعني مركي أو أي دهان أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون مركي يرهدين نبي الله يعقوب محويري يعني وحوير وأخاف أن يأكله الذيب إنه ييجي عنان كبق يابو حدنا مركي ويل كان دهان أرسل معنا غد أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون وحوير فالله خير حافظ مركي شو كان وحوليه يعقوب مركو حفظك ويلك oo ilaahay u tala saartay allah waa u xifdiyay waana uu u soo celiyay wiilka waa u imaan doonaa laakiin markuu yidhi waa khaafu an ya'kulahu diibu uusan ilaahay u tala saaranin imtixaanaad fara badana la mariyey waata dhibka yuusuf uu soo maray weeyaan odagana waa ku dhibtooda nabiyullaahi yacquuba laftiisii wey wahuwa allahna arxamu araaximiin inta naxariisata allah u raxmadda badan waa kan ugu naxariista badan weeyaan marka sidaa darteed waxaan allah maaragtay raxmadiisa inuu iigu naxariisto da'dayda weyninkeeda dacfigayga jacaylka aan ilmahayga jeclahay inuu iigu naxariisto baan ilaahay weydiisanaya wey hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam